Olole nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda magaalada Jowhar ayaa laga sameeyey xaafadda hanti wadaagga ee magaaladaasi iyadoo wadooyinka laga nadiifiyey geedaha loo yaqaano garanwaaga iyo qashinka badan ee yaallo ololahan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka xaafadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si looga wada shaqeeyo nadaafadda gudoomiyaha xaafadda hanti wadaagga ee magaalada Jowhar Cismaan Bashiir Cumar ayaa ka waramaya ololahan isagoo bulshada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nadaafadda magaalada Jowhar aan wada qayb qaadanno magaaladan waa magaaladeeni annagu magaalo kale maalin walba sawir inaan kusoo galno ama macnaha la- sawirkeeda la soo qaato aaday noo dhibe aan magaaladeena qaymaheeda fiirino jowhar waa la yaqaana macnaha ay leedahay magaca macnaha jowhar ayaaba macno qaaliya iskale aan quruxsanno magaaladeena annagaa iskale ilaaha na siiyey waxaan rabaa marka hadda ka bacdi jowhar oo ka bedelan sidaan sida hadda ay maanta tahay ka bedelan hanti wadaag oo sidaan ka bedelan maadaama hanti wadaag ay tahay xudunti magaala madaxda dowladda hirshabelle ay tahay ma ogolaan doono in maalin walba ay wasaq dhex taallo maanta ka wixii ka dambeena dabagaabyaan u qaadanayna adduun liraa waan ku dhex soonayna taas waxaan ku baaqi sidaan hore u sheegaba ma loo dul qaadan doono dhul in laska dha- gatay laga tegay oo hay bararleya waxaa u baahan nin kale oo ijaar ku jiro ee maanta meel u dhista la ee diyaarna la ah xaqii meesha laga qaadi lahaa oo macnaha wixii meesha ku bixi lahaa diyaar la ah adi inuu gatana diyaar waa dadkaanu marka ilaahay ha uga cabsadaano meeshaan ilaah kugu dhaariyo ilmaha ma- mari lahay jidka dugsiga waa ujeeda cid mari kartaa ma jirto laakiin haddii hadda saan loo nadiifiyo saaka hadda siday ahaday iyo hadda siday tahay wax isu dhow xataa maaha dhulka saaroo kale u ahay markii hore haduu jeediin dhulkaasoo ahay haddana quruxdaan uu leeyahay waxaan rabnaa marka dadka dhulka iskale oo dhulka noocaan oo kale leh ee, xaafadda hanti wadaag oo dhanba inay ka shaqeeyaan dantooda guud waa loo soo dantooda ayaga shakhsiga danta guud nagaa u taagan qofkii loogu yimaado maanta wixii ka dambeeyo ama jid xiran ama guri nal la'aana ama geed yahuud mas-uuliyaddeeda saa qaadaayo hadda ka bacdi waa loo soo jeestay dadkan marka hore haddii la dhihi jiro xoogaa dadka culaysaa haysto ganaax ma gala- ma- ma galaan haddii la dhihi jiray hadda ka bacdi waa la ganaaxaa waa la xiraa waana la ciqaabaa hadduu aniga ololaha nadaafadeed ayaa ka qayb qaadanaya horumarka iyo bilicda magaalada Jowhar iyadoo bulshada ay kaalin muuqata ka qaadan doonaan